أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiya guddoonka gobolka taliyaha beynka ganacsatada saraakiisha ka socota dowladda hoose bahda saxaafadda dhammaantiin waxay leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu maanta waxaan halkaan isugu nimi anaga iyo mas-uuliyiin ka tarjumaysa sariiqlayaasha magaalada boosaaso iyo gobolka bariba iyo maamulka wadeemada iyo heer gobol iyo dowlad dowladda dhexe puntland ujeedooyinka aan isugu nimi aan ka wada hadlayna waxa weeye sidii sarifka sidiisii hore loogu soo celin lahaa sidii lacagta shilin soomaaliga ah muddooyinka ugu dambeeyey qaadashadeedu ay ku yareed gobollada puntland oo yidin iyo gaar ahaan gobolka bariba iyo degmada boosaasoba sidii loo qaadan lahaa lacagta loogu socon khalkhal yar oo soo dhex galay shilin soomaaliga taasna uu sababay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha bangiya dowladda federaalka soomaaliya taasoo keentay in xoolaha kadoo kale saa laamigeed waxaan leenahay shacabka reer puntland meel kasta ay joogaan inagu waxaan leenahay lacagtaa shilin soomaaliga qof walba oo muwaadin oo reer puntland inuu qaato lacagta wax ku gato isagana wax looga gato dowladda puntlandna waxaa waajib ku ah qof walba oo ganacsada ah ama ka shacabka ahba inay xaqiisa iyo xuquuqdiisa ilaaliso waxa weeye haddii ay noqoto berri ka maalin in lacagta la bedelayana mas-uuliyadda waxa iskale dowladda puntland yeelan bayso dowladda federaalka adugu waxa tahay muwaadin reer puntland waxa ku nooshahay puntland waxa waajib ah waxa laan wixii puntland dowladda federaalku ay keenaysana waxay soo marinaysaa dowladda puntland cirka ka keeni mayso taas marka qof walba oo muwaadin ah inuu maanka geliyo iyadana uu ku hayo baa loo bahay oo sidii dowladihii hore uga shaqayn jirna ka dhow maadaama rag ay ka go-an tahay inay wax qabtaan iyo maanta hormuud u yihiin sidaa laaligeed waxa weeye shacabka waxaa leenahay shacabka reer puntland idinka iyo dowladda federaalka isma soo gaartaan idinka iyo dowladda federaalka dowladda puntland baa ina dhexaysa wixii xuquuqaa leedihiina dowladda puntland baa rabaa inay ka goobto wixii isha muxuu ahaa lacag la bedelaya iyo nidaam la qabanaya dowladda puntland baa la rabaa inay wadadeeda soo marto nidaamkaasna waa saxan yahay oo hadda way ku socotaa haatan garow waxaa laga hirgelinayaa bangigii dowladda dhexe ee dhisaysay waxaana gacanta ku haya maamulka dowladda puntland waxa weeye isha maamulkiisa dowladda puntland baa yeelan doonta markii bedel lacagaha la gaaran xilligay qaadan doonta inahda lacagaha xilliga lasoo bilaabo waawna xilligii shashada lasoo bilaabay waxa weye xiliyo badan iyo waqtiyo badan bay soo kala xilligay gaartana waxa weye wax maamulka puntland soo maraya wey marka waxa weeye inaan sanadkana lama kicin karo waa in heshiisii ama horey ee lagu heshiinay oo kulamadii hore dowladda ku jaangoysay in heshiisii lagu hayo waxa weeye sheeg maxaa wixii dambe oo shaqaa iyo wixii cabasha ah la qabana in dowladda lala soo xiriiro waxa weeye sheeg shaqadana sidii lagu ballamay annaga sariiqlayaashu waan ku ballamay insha allahu tacaala u socon doontaa shacabka iyo iyo iyo sariiqlayaasha wax isfahmi waayaan dowladda isfahsiinaysa waajibka dowladda aada iyo aad waa mahadsan tihiin wixii hadal aan ka tegi waxa ku daraya taliyaha qaybta iyo gudoomiyaha gobolka idinkuna insha allahu tacaala kalmadihiina waa heli doontaan haddii allah uga doonayo waxaa ilaahay ka rajeynaya shirkana kan inuu kama inuu noqdo shir khayr oo waxa weeye shabiicii ay ku heshiineen ku ballaneen aysan waxba ka soo noqon aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم wasiir ku-xigeenka maaliyadda weliba wasiir ku-xigeenka maaliyadda ah gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolka labada gudoomiye saraakiisha dowladda hoose ganacsatada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa shirkaan ku saabsan yahay maanta balsumiyimid waa sarifka oo ayaan dhaway khalkhalka khalkhalkaasi ma ay keenin lacag tiro badan oo waddanka soo gashay oo dhibaato mugaab ka saa'ida magaalada ma ay imaan waxay ahayd war uu ka sheegay gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya sheekiisu xamar uu ka sheegay dadkayguna aad bay ugu dhabanugulihiin taageyaasha aad bay ugu geysteen marka haddiiba wax miiska saaran baa loo qaatay horta wax bulasays ku jira wax broces ku jira wax broces ku jira looma qaado sidaa daraaddeed waxaanu leenahay marka annagai sariflaashu aanu ku heshiinay qaydkii uu ahaa intii aan warka la diilahay annaguna waxaan u xil saarannahay inaanu ka joojinno wax allaale wixii lacaga oo uga imaanaya oo sarif lagu raadinayo oo ka imaanaya gobollada kale waxyaali lagu macaamilayo oo dee gobollada ama degmooyinka magaalada ku xeeran waa wax kale laakiin lacag ka imaan kadha safar soo geli kadha door lagu raadinayo ma ogoli ama meel dhowa ka timaada ama meel foga ka timaada sariflayaashan waxaana lehay wixii lagu ballama ha la oofiyo haddii ay wax ka soo noqdaan dowladda iyo waa inay isaga yimaadaan sariflayaashu oo ay ka shiraan ka wada hadlaan sababto waa maslaxaddii dalka iyo dadka maslaxadda dalka iyo dadkana mar hadday dadka iyo dalka ka dhexayso in laga tashadaa waa muhiim haddii ilaahay aad baan inii salaamaya mar labaad iyo mar saddexaadba annagu waxaan ballan qaadaynaa inaan ka joojino wixii lacaga oo ka imaanaya waddooyinka haddii ilaahay adinkana waxaanu iga ka rabnaa inaadna sarifka qaaliyeynahay sidii lagu ballamay iyo raydkii markii la nabdoonaa u ahaa inuusan dhaafin haddii ilaahay aad baan inii salaamaya waxaan kusoo dhaweynaya guddoomiyaha
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اسمه والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maantay oo ah kowda bishii toddobaad waxaanu qabaana shir aanu isugu yeernay ganacsatada sarifka annagoo ah guddiga nabadgelyada gobolka waxaa jirta ayaabahan inuu khalkhalgalay sidaas oo kaleeto hadduu sheegay maylku sarifkii waaba lacagihii la diidayba haddii ilaahin maayo lacag baa la samaynayaa oo gudoomiyaha bankiga iyo lacag baa la samaynaya oo lacagtaa la qubaya war haddii lacag la samaynayo lacagta puntland ama lacagta soomaaliya la qubi maayo nin walba wuxuu haysto lacagtiisi waa laga bedelaya taasna dowladda u xilsaaranta nina yuu ku fikiraya inuu bac soo qaato oo yidhaahdo toban milyan baan haystaa ama labaatan bilyan baan haystaayo lacag baa la sheegay la samaynayo waxaan rabaa lacagtaas in yayn lacagteeda uga dhicin hale- halaga sarifo ma jirto lacagtu haddii ilaahidmo ma dhawa bashiir ciise marlabaad buu hadlay waa sheegay inay wax process ku jira ay tahay inay toban sano qaadanayso iyo inay shan sano qaadanayso iyo inay laba sano qaadanayso weli lama hubo haddiiba ay noqoto lacagta in la bedelo sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka maaliyaddu ahna guddoomiyaha degmadu dorow waxaa laga dhisay bankiga dhexdiisa waxaa laga dhisay guri weyn oo bankiga ah waxaana loo dhisay federaalka lacagtaasna waxaa maamulaya dowladda puntland baa maamulaysa haddii ay noqoto in lacagtaas ay- ay shaqayso lacagaheen ayn haysanno layna ka qobi maayo waa laynoo bedelaya dadka marka bacda la soo hordaaya oo ku fikiraya xoogaa wada haystaa in la gaar la- haysqasirinina igu furan hayskhasaarinina lacagtiinu raydkiina ha- haydin ahaato ku shaqaysto shaqadiina wata ha- haddaad la soo ordo lacag tiraahdo boqol milyan baan haystaa boqol kay milyan baan ka gaarsiinaya war toban sano dambe imaan maysa lacagtaas waagii sheekh shariif madaxweyne cabdiweli uu ra-iisul wasaare ahaa baana barasuus kariyay lacagta in sodaan laga doono intii bay socotaa inay toban dooba sano sii socotana waa laga yaaba sida aynu ku ballannay kuwa maqan oo hadda naga maqan oo rasulyaashaana waxaa la rabaa in la gaarsiiyo inay u sheegaan waxaanu samaynay eh, waxaa la rabaa guddigiinu iyo inay isku xidhaataan dowladda wixii kasta oo soo kordha inaad saacad saacadna aad ula socotaan cid baan u xilsaaray haddana axmed saciid baan u xilsaaray inuu toos aad ula xidhiirtaaniin oo wax kasta aad soo marisaan iyo ruboodka aad keentaaniin intaasaan odhan lahaa eh, sariflayaashana waxaan rabaa in qof ama laba ay ka hadlaan haddii ilahay ma arrintaas soo soo- soo u dhiibo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa cali saleemaan cali kaamil Ee, waxaan ka mid ahay sariflayaasha magaalada boosaaso Ee, waxaan u sheegayaa shacabka ee reer boosaaso iyo dhammaanba gobolka bari in ilaahay kuusama ogolaadee qiimaha uu qiimihiisii hore yahay Ee, qiimaha in qiimihiisi hore uu yahay sarifkuna sarifkiisii hore yahay Ee, wax isbedela iyo wax dhibaata iyo wax cilado inuma soo korayna aanay jirin saxaafad baa laga hadlay iyo arrimaha ma garanaysa waxa weeye halal mudda kuturakutaan oo aan waxba ka jirin ayaa macnihii waxa weeye lasoo bandhigay dad propagandada iyo qiyaaliga iyo waxyaalaha caynkaas ku shaqaysta jira sarifku waa halkiisii lacagtu waa halkeedii qiimahana waxaa la isku afbartay in qiimihii hore lagu celiyo ee wax isbedela ma jiraan lacag kaloo dee meel kale nooga timi ma jirto lacagtu waa iskada waa iskada lacagtii lacag badan oo hadda ziyaada ah ziyaada nagu ah ma jirto waa taayadii waxaan u sheegayaa dhammaanba shacabka ee reer buntland iyo shacabka soomaaliyeedba in ilaahay kuusama ogolaaday aanay khasaaro samayn oo dhaqaalo u ciyaarin oo dhaqaalahooda magaranays aanay ku tuman waxa weeye habar dhisnaan walba waxa weye waxay la cararaysaa een, eh, bac- bac bay la cararaysaa bacdeeda waa inay haysataa waa inay ilaahay kuusama ogolaadee bacdeeda waa inay haysataa oo magaranaysaa ay lacagteeda haysataa oo ay magaranaysaa waxa weye qiimuhu ahaa unbay magaranaysaa waxa bay yihiin ay waxeeda ku sarifataa waxyaalaha waxaa way ka reeba baa wuxuu yahay sarif in degdeg degdeg baa iyo halal hadalka iyo degdeg uga wanaagsan inuu celiya qofkii waxa way barbadaantay wasagoo barbadaanto kale la gaarsi barbagaando kala gaarsi waxa wey waxa wey waxyaaba xumayo oo qof badnayn wadaa la iska daayo qiimuhu waa qiimihiisi insha allahu tacaala waxaan ku jeclanahay inuu garanaysaa dadku ay fahmi doonaan lacag milkiyaadoo noo timida ma jirto marka waxaan u sheegayaa dhammaanba islaamaha khiblayda akhlaaqda kuwa garanaysa fuqaarada haysta kuwa ganacsatada waxooda inay haystaan qiimihii caadiga ahaa ee wanaagsanaan ay magaranaysaa waxa weeye ay weligood ku bedelan jireen ay ku bedeshaan lacag fara badan oo kale oo meel ka timida ma jirteen degdega haddii ay degdegsiya door dhashay bay tahay soomaalida gaadsiga heesh lacaga dhashaahe waa inay joojiyaan mid ma aha laba ma aha saddex ma aha intay soo garaacay wiil waxa weye lacag baan ku haynaa waxa weeye markii dambe ah hadda aan la hadlaynaa qiimahoodii caadiga ah ku saraftay marka dhammaantiinba allah ina xafido waa ina salaamayaa waa salaamantihiin wasalaamu calaykum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax badan ku dhamay aniga warkaas inta aan sheegay weeye halkan waxaan isugu nimid sarbiyaasha gobolka bari iyo madaxdii gobolka xoogaa ayaantan sarifta khalkhal yar baa ka jiray khalkhalka yar waxaa sababayna waxa weeye dowladda dhexe gudoomiyihii bankiga dhexe oo hadlay si fiican baa hadalkaana looga qanciyey madaxdii gobolka waxa ay sheegtay lacagta la keenayo puntland inay imaanayso magaalada garoowe madaxda puntland ay mas-uuliyadda puntlandna ay wakiil ka yihiin dadka marka shacabka ahi waxay la kaceen lacagtaas ay ku dhacaysa lacagtaas si fiican baana looga qanciyey sarifkan reedkiisa hore in lagu soo celiyaan ku ballannay marka sarifkan reedkiisa hore weeye dadkuna iyagoo helaya soddon iyo wax ka badan iyo soddon iyo afar ku raadin lacagtooda hadday timaadana waa loo bedelayaa muhiimaddana waxa weeye dadku ay u baahnaayeen waxa weeye lacagta ay haystaan hadday lacag timaado in loo bedelayo qof walba wuxuu u jecel yahay wixiisa shilin soomaaliga ama inuu dhigto gurigiisa ama inuu reed qabow ku helo marka intaasaa muhiimaddu ah intaasna madaxda gobolka waa naga qanciyeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shirkan maanta gobolka kulka gobolka aan isugu nimid mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo amniga ciidamada taliyaha qaybta waxaa laga wada hadlayay gacdoonkii baabaxan jiray oo ahaa sarifka lacagta soomaaliga ah oo dacaayado iyo khalkhal galay ayaa mas-uuliyiinta gobolka iyo qaybta iyo albaarta la ysaga yimid degmada waxa weeye waxaa la yska qanciyey wixii inay ahaayeen wax dacaayada oo ama hadal soo baxay oo dowladda federaalka ka soo baxay oo inagu aynu si kale u turjumanin inaan lacagta soomaaliga ah oo inagu aynu haysanno inay tahay lacag soomaaliyeed inay tahay wax miisaaniyaddii dalka kuma jirto oo haddee haddii la daadiyo cayrnimo loogu farxashanayo in ma garanaysaa waxaana aynaan iscayrayn inayna waxaana tartiibsano iyo wixii haddii mar lasoo wada qaado laga shakiyo waa qiimo beenaya marka sidii tartiibta ahaydoo qof walba markii muraado muraad u yeesho wixiisa u bahalsi tartiibsan jiray in loo tartiibiyo saribluhu wixii hadday bataan oo ninkii waxa doonta iga sii dee waxaa jira dad qofku qofna waxa weeyaan wuu ku waaninaya wuxuu qoranayo waxa kan maa tartiib u tartiibsanto waxaaga si munaasiba u sarifato qofna waxa weeye waa dee qof aan saa fikir dheer u lahayn oo wixii waxaad khaladkaas uu kuu raacayaa marka waxa weeye khaladkaas maanta waa laga wada hadlay meeshii gobol guddiga gobolkaan joognaa waxaanu ka koobanahay gacsata sariflayaasha ah iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo qayb taliyaha qaybta arrintaa waa laga ballamay waxa weye waxaa lagaga ballamay sarifka in lagu celiyo wixii hore intaan kacdoonkaan iman wixii wax lagu sarifi jiray idinkana waxaa idinkula tali isku afgarateen waxaanu isku afgarannay lacagta sarifkii hore waa waxa waxaa sarifkii hore in lagu celiyo sarifka intuu ahaa qiimo caddadan sheeg adiga adig soddon iyo sod- soddon ilaa sagaal iyo labaatan soddon ilaa sagaal iyo labaatan qiimaha waa lagu qasbay waxa weeye waxa weeye sidaas aynu isku ognahay madaxdiina aan ku ballamay kuna wada shaqaynaynaa waxa weeye dee waxaad garanaysaa shakigana in meesha laga saaro waa shakigaa unbaa waxa meesha ku jira midda kale lacagtan puntland waxa weeye wax la hubayo maaha waa miisaaniyadii dhaqaalihii dhammaa oo dalku iyo dadku haysteen wax lagu nool yahay wey wax la daadinayo maaha nimauna calooshii hangeli wax kale waa kugu baaraysaa beritoona sidii ma garanaysaa lacagtii hore ayay noqonaysaa wax kala marka sidaas iyo nabadgeliyo wada shaqayn wanaagsan